stuudiyaha washington waxaa igula sugan oo jooga maxamed maxamed dheere doctor maxamed cali maxamed dheere maxamed dheere soo dhowo marka hore caawa habeen doorasho inkastoo weli aanay soo xaroonin codadkii doorashada aan ku horumarno ilaa iyo hadda natiijooyinka soo baxaya maxay muujinayaan natiijooyinka hadda soo baxay waxay muujinayaan madaxweynihii hore trump inuu horeeyo nambaradana kolley waa dadkii horey u doortay republicanka ay way badnaayeen sanadkan dadka doorashada sameeyey marka laakiin ilaa hadda lama sheegi karo saadaasha qofka reyn doona lakiin lambaradiisa ayaa badan hadda
dhinaca kale maraykanka waxaa la leeyahay weli meelaha qaar maba aanay bilaabin tirada saacadaha oo kala duwan dartood laakiin waa sidii hadda jooga doorasha
gobollo qaar la sheegaya waa jiraan ilaa one percent three percent five percent ay sheegeen hadda inay soo xaroodeen laakiin west coast laguma xisaabtami karo ilaa iyo saddexda subaxnimo laga yaaba nambaradii inay weli soo galaan saa ula socotay doorashadii lasoo dhaafay tii hore ilaa iyo sabtidii ayay gaartay in la gaaro sida georgia oo kale waqti dambe la sheegay marka saadaasha say u eg tahay ilaa hadda weli waxay sheegaysaa madaxweynihii hore donald trump inuu horeeyo inkastoo hadda gobollada soo xarooday ay u badan yihiin gobolladii madaxweyne madaxweynihii hore trump laga dooranayay oo xisbiga jamhuuriga lagu yaqaano ama loo yaqaano red stateka waxaa jira gobollo si gaara isha loogu hayo doorashada marka laga soo tago kuwa la ogyahay inay buluug yihiin iyo kuwa la ogyahay inay guduud yihiin gobolladaasi maxaa kasoo baxay lahaa goboladaasi waa ilaa ay todoba gobol la yidhaahdo swing state ama gobollada isbabedel marba dhinac raaci karaan sida pennsylvania oo kale north carolina oo kale georgia oo kale michigan nevada wisconsin adi todobadan gobol ilaa iyo sagaashan iyo iyo laba miya maqaan ay ku dhowaad oo electoral ay leeyihiin qofkana wuxuu u baahanya ilaa laba boqol iyo toddobaatan marka badankood hadduu helo waxay u badan tahay inuu isaga helo marka gobollada ilaa hadda lama sheegi karo meeshay aadi doonaan laakiin qaarkood ay calaamado tusaayaan inay republican ay aadi doonaan sida georgia oo kale
pennsylvania iyo michigan iyaguna waa laba gobol oo aada muhiim u ah marka la fiiriyo madaxweynihii ama qofkii musharaxii ku guuleystaa ay u badan tahay in uu noqon doono madaxweynaha xige maraykanka maxaa laga filayaa labadaasi gobol
wallaahi ilaa hadda lama saadaylin karo laakiin shan iyo tobanka electoral gobolka michigan ka soo baxayso in la sheego way adag tahay in badan laakiin muslimiinta meesha joogta sida carabta oo kale ay zaa'id uga xumaadeen waxay sameeyeen administrationka hadda joogo biden iyo harris waxay sameeyeen marka in la sheego weli way adag tahay qaarna ay leeyihiin waxay aadi doontaa madaxweynihii hore donald trump laakiin rag badan oo sida madow oo kale waxay bilaabeen inay u voodgareeyaan trump muslimiinta badankoodna ay yidhahdeen waxaan u voodgareynaynaa trump trump isagoo kuwiisa hore haystay qaarna ay sheegeen inaan ha ay sheegeen inay dhinaca kale waxaa iyana jira in lagu tartamayo labada aqal ee congaresska aqalka hoose iyo aqalka senadka maxaa iyagana doorashadaasi ka soo baxay
afarta boqol iyo soddon iyo shan oo aqalka hoose ah waa every two years doorashada dhacdaa haddana marka badankood way way ku laaban doonaan say u eg tahay democratka waa inay difaacaan ilaa iyo labaatan seat ka mid ah haddaysan difaacin waxaa laga yaaba qaarkood weliba inay loosgareeyaan marka weli ilaa hadda lamaho wixii dhanba sanadkan waa stresskiisa uu ka badan yahay xataa kii hore si gaara gobolka aad degantahay maryland ee dariskana la ah maxaa ka dhacay doorashada gobolkan waa waa waa blue state waa iska democrat ilaa iyo toban electoral ayaa iska jiro hadda olsobrook oo ahaan jirtay state attorney sida kamala harris oo kale ayaa u rangaraysay likely inay inay rayso hadda adiga projectionka wuxuu sheegaya sida hogan isagoo weliba lakiin republican ah iyaduu la tartamayay laakiin waa laga raaya because isaga iyo nin gobolka aada looga jeclaa oo laba term la doortay oo wax badan u qabtay waa nin moderate ayuu ahaa la jeclaa laakiin haddana waxay eegayeen gabar madow ayadoo soo baxayso weliba dadaashay iyo kursigii sanadka marka likely tobankaasba waxay aadayaan kamala dad waxaa jira walwal laga muujinayo inay dhici karta in natiijadoo kale ay xilli dambe soo baxdo oo aan waktigii oo tusaale ahaan in waaga markuu baryoo kale la ogaan karo in meelaha qaar ay qaadan karto maalin ama laba sidii ka dhacday doorashadii labadii kun iyo labaatankii rajo inteele ayaa laga qabaa in ilaa caawa ama aroortiiba la ogaado natiijada doorashada gobollo ballan qaaday waa jiraan sida florida oo kale ay yidhaahdeen by midnight diyaar ayaan ka dhigaynaa in in lasoo xiro lakiin lama hubo qaar baa waxaa jiro early voting qaar aan la xisaabin baa jiro meel imbaladkiyaa jiro dadkii soo meel gareeyey xataa ilaa subaxii haddii la ogaado xataa waa good news waxaan ka baqayaa gobolada qaar inay gaaraan ilaa iyo maamo kale haddii laisku qabsado marka lakin inay dhacdo weliba haddii lasoo dhaweeyo isagana marada ay soo dhawaadaan aada u mahadsantaha doctor maxamed cali maxamed deere oo stuudiyaha v o a ee washington nagula sugnaa